reer maleeshiya oo dad qurux badan ah oo dad wax soo bartay ah oo dad wanaagsana qalimaan waxaan saxiixaya ugu horeeyana ayaga inay dhici karto hadday noqoto xafiiskayga ah iyo hadday noqoto golaha golaha wasiirada inay ku jiraanna shakiga ma jiro ani marka waxaan caawaan rabaa inaan reer maleeshiya isla qaadano wejiyada nuuraya iyo dadka meeshaan arkay ka yimid ee quruxda badan marka qof kastoo maleeshiya ka yimid oo wax ku soo bartay inuu halkaan intu yimaado sidaan ku qanco oo sidaan ku joogo sax ma ah marka ani waxay la tahay isbeddelku halkaasu ka bilaabanayaa walaalahay waxaan rabaa inaan dadkeenna ku wacyigelino inayna saan sax ahayn noloshan aan ku jiro inayna sax ahayn oo inaan isbedelna ay lagaa maarmaanta dowladda soomaaliyeed waxyaabaha prioritiska hadda oo ah waxaa kow ka ah dadka in la badbaadiyo ilaan qof baa dhimanaya qof bay baahidi qarnigan hadda aan joogno xilligan aan meeshaa ka hadlaynin meeshan aan hadda waxaad aragtayseen la maraaya ee dadka noocaas ay dhisteen ee waxaa samaysteen oo markii inagu aan dowladda ahayn lixdameeyadiis ay ahaayeen ayagu lixdameeyadii lixdii kow laba saddex afar maleeshiya taarikhdeeda waad garanaysaan waa aad baad u garanaysaan marka dadkaas maanta saa aragtay u nool yihiin marka inaan ku qanacno inay dadkeena ayadoo qarnigan la joogo xilligan la joogo adduunku meeshuu ka hadlaya aad aragteen inay dadkeeni baahi iyo biyo-la-aan iyo cunto la-aan inay u baaba-ayaan ma wax lagu qanci karaa wax lagu qanci karaa maaha